أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تلهب bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastooo maqalka idaacadda idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah mid ka mid ah diyaaradaha darooniska ee turkigu farsameeyo oo ku burburtay gudaha dalka etoobiya xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada soomaaliya oo shaaciyey in xasan gurguurtay uu fashil dhinac walba ku dhammaystay labadii ee lasoo dhaafay wax u qabsoomana aysan jirin barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan waraysi uu murtadkaasi warbaahinta siiyey qodobadeenna kale waxaa ka mid ah duufaan ku dhufatay qaybo ka mida gobolka xeebta ee dalka kenya oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen wilaayada islaamiga ah ee gedo oo soo bandhigtay askarta obadkeenayaal ah oo ka soo goostay safka cadowga iyo mid ka mid ah guddoomiye xaafadeedyada degmada garbaharey waraysiyo ayaad barnaamijka ku dhegaysan sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dowro sharci ah oo loo soo xiray macallimiinta wilaayada galgaduud iyo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo hadalla ka jeediyey xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena lifestream dalka dibadiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhicisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa mid ka mid ah diyaaradaha daroonta ee ay leeyihiin xabashida etoobiya ee turkigu uu farsameeyo ayaa ku burburtay gudaha dalka etoobiya taasoo qayb ka ahayd dagaalada ka soconaya waddankaasi xubintaas iyo sidoo kale warar kaloo ku saabsan duufaan ku dhufatay qaybo ka mida gobolka xeebta ee dalka kenya oo ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyo akhbaar kale oo xiise leh waxaannu ku eegaynaa xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogo kala duwan waxaana ka mid ah murtad lafta gareen oo cambaareeyey howlgal xalay mujaahidiintu ay ku dileen xildhibaan ka tirsanaa maamulka riddada ee koonfur galbeed markan walaalka faysalo waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa mid ka mid ah diyaaradaha darooniska ee turkigu farsameeyo oo ku burburtay gudaha dalka etoobiya wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa sheegaya in ay burburtay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada itoobiya ee qeybta ka ah aaladaha uu dagaalka u adeegsado maamulka abiy axmed diyaarad daroon ah oo nooca turkigu farsameeyo ee loo yaqaan beyrakhtar t b two ayaa ku burburtay ismaamulka oromiya ee wadanka itoobiya sida dad goobjoogayaal ah ay sheegeen diyaaradda ayaa ku dhacday deegaanka horoguduru oo ka tirsan gobolka waleega zon muuqaal fideow ah oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay diyaaradda oo iyadoo burbursan ku dhacday goob u muuqatay tuulo ay daddegan yihiin wararka ayaa intaas ku daraya in deegaanka ay ku soo dhacday diyaaradda daroonta ay bishii lasoo dhaafay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeyey ciidamada federaaliga xabashida iyo maleeshaadka jabhadda oramada ee o l a abiy axmed ayaa sanadkii labada kun kow iyo labaatankii dowladda turkiga kasoo iibsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan bayraktaar t b two kuwaasi oo qeyb weyn ka qaatay dagaaladii u dhexeeyey ciidamada etoobiya iyo maleeshiyaadka kooxda t b l f faysalow haddii aan halkaasi kaga gudbo mareegta soomaali meemo markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid ah warbixinada ay daabacday waxay ka hadlaysaa sababta ay dowladda kenya ciidamo ugu dirayso dalka heyti xukuumadda nairobi ayaa doonaysa in ciidamada booliska ee sida milatariga ah u shaqeeya ay u dirto dalka ay qalaalaasuhu ragaadiyeen ee heyti ruutu ayaa waxaa arrintaasi ku taageeraya dowladda maraykanka booqashadiisa washington iyo la kulankiisa baydhan ayaana lagu gorfayn doonaa arrimo ay ka mid yihiin ciidamada uu u dirayo waddanka heyti maxkamadda sare ee dowladda kenya iyo mucaaradka waddankaasi ayaa aada uga soo horjeedo tallaabadaasi balse william ruutu ayaa wata qorshihiisa isagoo aan dhag jalaq u siinaynin qayladhaanta ka imaaneysa dhinaca mucaaradka haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta lagu daabacay mareegta wakaaladda wararka ee shahaada markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta calamada lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa duufaan ku dhufatay xeebaha kenya iyo dad ku dhintay duufaanno xoogan oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhuftay qeybo ka mid ah gobolka xeebta ah ee waddanka kenya duufaanta oo loogu magacdaray eyli ayaa ku dhufatay dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamulka kilifi ee dalka kenya halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo kenyaan ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa lix xubnood oo kale booliska ismaamulka kilifi ayaa warbixin uu soo saaray ku xaqiijiyey geerida gabar afar sano jir ah kadib markii dabeysha duufaanta ay ku dhufatay xarun iskuul oo ay dhiganaysay halka mid kale oo ka mid ah shaqaalaha ka howlgala ismaamulkaasi uu dhintay kadib markii uu ku soo dumay derbi uu kaag dhowaa boolisku waxay sidoo kale sheegeen in laba xubnood oo shaqaale ah ay dhaawacmeen kadib markii uu dhagax ku soo dumay taasi oo ka dhalatay dabeysha duufaanta waxaana dadkaasi la geeyey cisbitaalka mambaasa si halkaasi loogu dabiibo dhacdo kale oo ka dhalatay duufaanta ayaa laga soo tabiyey tuulo lagu magacaabo gogoraruuhe oo ka tirsan deegaanka kayafungu ee ismaamulka kilifi waxayna dabayshu burburisay derbiga dhisme taasi oo keentay dhaawaca ilaa shan arday caruurta dhaawaca ah ayaa la geeyey cisbitaalka maraykaani halkaasi oo lagu daweynayo waana halka ay ku geeriyootay gabadha afar sano jirka ah ee xaaladeeda lala tacaalayay sida ay warbixinadu sheegayaan guddoomiye ku-xigeenka kenya ugu magacaaban gobolka waqooyi ee kalifi samuel mutisia ayaa warbaahinta maxalliga ah u xaqiijiyey in dhowr iskuul oo ismaamulkaasi ku yaal ay saameeyeen dabaylaha burburiyeenna dhismayaal dhowr ah haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta mareegta calamada markan waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ruushku ma ku guulaystay in uu maraykanka ka saaro mandiqada saaxilka afrika dowladda maraykanka ayaa u diyaargaroobaysa inay soo afjarto wujuudkeeda milatari ee mandiqada saaxilka afrika kadib markii ay go-aansatay inay albaabada isugu dhufato saldhigyada ay ku lahayd naiger sidoo kalena ay soo gebagabayso iskaashiga milatari ee ay la lahayd dalka jaad horaantii toddobaadkii tegey ayaa magaalada niyaami ee caasimadda naiger waxaa ku soo dhammaaday wadahadallo shan maalmood socday oo dhex maray saraakiil ameerikaan ah iyo milatariga naiger dhinacyada ayaana ka wada hadlayay sida ugu fudud ee ay ciidamada maraykanka uga guuri karaan dalkaasi bayaan wadajir ah oo labada dhinac ka soo baxay milatariga naigerna uu ku faafiyey barta ex ee horey loo oran jiray twitter ayaa lagu sheegay in kabixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka naiger ee bilowday uu soo dhammaan doono shan iyo tobanka sebteembar xilligaas oo ay ballantu tahay inaanu hal askari oo amerikaana sii joogin dalkaasi heshiiska ayaa dhigayaa in saraakiisha milatariga niger ay kala shaqeeyaan saraakiisha maraykanka fududeynta ka bixitaanka ciidamadooda ee dalka iyadoo dhinaca kale la fududeynayo soo gelitaanka iyo bixitaanka saraakiisha ku howlan daadgureynta ciidankooda warbixinta redio alfurqaan oo dheereyd halkaas ayaan uga bixinaa aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn dhaliyey howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho kaasi oo lagu dilay xildhibaan ka tirsan maamulka koonfur galbeed murtadka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray ibraahim cabdiraxmaan waxaana uu dilkiisa aada u gilgilay hogaanka maamulka koonfur galbeed murtad cabdicasiis lafta gareen ayaa ka qayladhaamiyey dilka murtadkan xalay ay ciidamada mujaahidiintu ku qaarajiyeen degmada wadajir ee magaalada muqdisho xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna aawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasii ahaa عمال جيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa murtadka lagu magacaabo brofesor axmed ismaaciil samatar oo ka mid ah sanatarada kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in murtad xasan gurguurte aysan jirin wax u qabsoomay labadii sano ee lasoo dhaafay sidoo kale wuxuu sheegay in arrimaha uu dastuurka ridada wax uga bedelay ay tahay dan isaga u gaara mar uu soo hadal qaaday arrinta badda ee itoobiya ay doonayso in qaadato ayuu sheegay in shacabka soomaaliyeed aysan kooxda ridada soomaaliya ku aaminin qadiyadaasi maamul goboleedyaduna ay yihiin kuwa la shaqeeya itoobiya aan dhegaysanno codka murtadkaasi oo arrimaha ka hadlaya marka waxa weeyaan ajenda gaara ayaa la doonayaa in la qarameeyo taasina socon mayso walaal horta dadka soomaalidu shucuurtooda way muujiyaan ama koonfur ha joogaan ama waqooyi ha joogaan ama kenya ha joogaan jabuuti ha joogaan ama etoobiya ha joogaan marka waxaa hoos u dhigay waxa weeyaan waxaad moodaysaa etoobiyaanka inay hoos ahaan dib ugu guranayaan laakiinse ma luminayaan fursad hadday helaan intay soo galaan meeshaasi qabsadaan ma luminayaan marka dadka soomaalida meesha joogaanba waxay dareen islaamnimo iyo soomaalinimo ku jirto waxa weeyaan ha ka seexanina dowladdan maanta joogta xamar fadhidana yaan lagu hadlayn arintaa iyada horta sidii waddanku u burburayba waxaa timiday etoobiya iyo qabqablayaashii ina soo maray inay qaarkood wada shaqaysan jiraan iminkana dad wadanka weli jooga oo etoobiya la shaqaysta inay jiraan shiki kama jiro taasi waa ta guud waaye laakiinse hadday yidhaahdaan annakuna etoobiyaanu xidhiir gaara la yeelananaa waxa weeyaan etoobiya guulaysatay iyakuna waxay noqon doonaan addoonta etoobiya marka etoobiya dantooda ka dhammaysato maantase meesha la joogo waxa weeyaan hunguri musuq maasaq ee xasho ayaa halbowlaha goysay dowladda madaxweynaha iyo wax la-aana maalaba wasiiraduna sidii caruurta ayay baqdaan oo goormaa lagu erya haddaad xasan u nacamlayn weydo hay is idhaahdaan baarlamaankuna waxa weeyaan intooda badan maaha baarlamaanka o dhan intooda badan waxay doonayaan lufluf inay helaan ama mushahaare ha noqoto loo kordhiyo ama wax kaloo loo kordhiyo ha noqotee marka maanta meesha la joogo iyo meeshii haynu ka nimidnay aad bay u kala fogta
للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan wilaayada gado maamulka islaamiga degmada ceelcadde ee wilaayada gado ayaa soo bandhigay afar ruux oo toobadkeen ah kuwaas oo ka soo goostay safka cadowga mid ka mid ah ragga toobadkeenka ah waxa uu ahaa guddoomiye xaafadeed ka shaqaynayay degmada garbaharey muddo toban sano ah markii toobada loo qabtay raggan waxaa waraysi la yeeshay walaalkeen casaam carafaad aniga magacayga waxaa la yihahdaa cabdi aadan mire da'deedu waa lixdan iyo lix jir waxaan ka imid degmada garbaxari nimankan laba sanaan ka tirsanaa murtadiinta ah waana ka soo noqday ilaahay baan uga soo noqday waa ka toobadkeena muddada labada sane aad ku dhex jirtay waxyaabihii marka adiga ood ooga soo baxday maxaa ka mid ah waxaa ka mid a diintii islaamkaan lagu dhaqmayn ee waxa ku waxaa lagu dhaqmayaa dastuur iyo wax aan jirin ayaa lagu dhaqmaayo saasaan u arkay inayna sharciga sharciyada islaamka ayna ku faliyin saasaan uga soo baxa walaayada wax dhiba kalemaana kulmin galbaarian ka soo baxnay buulabulaqaa nimid oo nala ka soo qaaday ceelcaddaa nala keenay wax shidaaya wax dhiba oon aragnayna ma jirto wakaa flintamidale waxayd ka soo baxa meesha ninkii dani ugu jirta ha ka soo baxa ninkayna dani ugu jirinna isagaa og waxaa la ii dhahaa cabdisalaam buraale jaancadeer waxaana ka imid degmada garbaharey waxaan ka ahaa guddoomiye xaafadeed waxaan la shaqayn jiray nimankan murtidiinta ah waxaan la shaqayn jiray muddo toban sano ah waxaan gartay markii aan intaa la shaqay waan dhex fiiriyey inkastoo aanan aad olaba shaqaynayn oo habeenkii marmar aan u tegi jiray shaqadeedun ahayd midda xaafadaha aniga oo naftayda u baqay marka aan la shaqaynayey kana warqabay ayagana saas kula shaqeeyey lacagna ka qaatay waxaan ku fakaray in aanan la socon karin dhaqanka dastuurka iyo qaabka lagu shaqaynayo wuxuu iigu iila muuqatay qaab aan waafaqsanayn diinta islaamka inay tahay taas darteed baa waxay igu kaliftay in aan raadsado xorriyadaydi kana baxo waan gartay waxaad ii sheegtay inaad tahay guddoomiye xaafadeed qayb ka mida degmada garbaharey gaar ahaan xaafadda kaaboy maxaa kugu dhaliyey in guddoomiye xaafadeed lagu doorto oo halkaas aad shaqadaada ay ahaato xilligii hore waxaa igu kalifay maadaama nimankan ardada ay marka ay la wareegeen ayagoo amxaara iyo waxay isla socda ay yihiin wacyi cusub baa bilowday bulshada ayaa wax la siin jiray waxay la siin jireen dad kale usoo mari jireen haddee waxaana ku qasbanaaday inaan hoos taga maamulkii meeshaas ka jiray oo aan kula shaqeeya nidaamka asaga ahaa waxaan ahaa nin wixii yimaado u qaybiyo xaafadda kaaboy ahna madaxa ugu sarreeya guddoomiye xaafadeedka muddadii marka adiga aad haysay maxaa caqabado aad ku aragtay maxaase kuu dhaliyay inaad nimankan aad ka soo baxdo ood kasoo tagto waxaan noqday qof taargada oo inuu la shaqeeya qasab ay ku tahay nimanka ayaga waayo awaamiirtooda inaan qaatay noqotay waxaan ka qaatay mushaar waxaa isiiyaan quri aan isku waardeeyo waxaan marka door biday haddii halkaas aan sii gaar intaasna aan joogay inaan gaalnimo ku suganahay waxaan u noqda marka islaamnimadeydii tawxiidka aan leewata waana islaamay waana ka soo baxa muddo asagaa waxyaabihii marka adi aad ka biyo diiday oo lagu soo bandhigay maxaa ka mid ah qof walbo islaam wuu dareemi karaa dastuur iyo diinta islaamka waxa ay kala yihiin waxa ay ku dhaqmaan dadkaas dastuur waxa la yidhahdo oo salka ay ku hayaan taa haddii la dhahna waa wax ka baxsan diinta islaamka wax anugu aan ku shaqayn karana ma ayna ahayn taasaan uga biyadida oona soo baxa dastuurka ku shaqeeya ninkii maamulka la shaqeeya dastuurka inuu qaatay noqonaysaa anigana taas iyoma cuntamin taasaan ka biyadiiday iyo cuntami weynay inaan ka mid ahaado dastuurna aan ku shaqeeya go-aankaygama hayn niyo horta anugu caadiyan qof faytar oo dagaalama ma anahayn bulshada inta badan ku dhex jiray hoos ahaan ciidan ahaan oogama warramo waxyaala caqabada laakiin la socodka kolba waa waxaan urayn oon waafaqsanayn diinta islaamka waxay ku dhaqmaan ragga markaa saaxiibada oo saan gudoomiye waxayidka oo kalete maxaad baaq dabadkeena u daraleed dhiilaa in aysan ku shaqaynin nidaamka asaga ah oo ayna oga amar qaadanin sida foosha xun maamulkaas asaga ah oo ay ka qaataan diinta islaamka kana baxaan waxyaabaha ay hadda ku dhex jiraan oo sida anugu aan uga toobadkeenoo kale ay uga toobadkeenaan waxay helayaan ilahay baa siina aysan ka amar qaadin nimankaayaga waan gartay bal ka waran sida ay wilaayada kuu soo dhaweysay iyo waxyaabihii aad la kulan xaqiiqatan ma aanan filaynin sida la ii soo dhoweeyey fikirkaana kama aanan qabin ilaa haddeer wax caqabada ma arag wax dhibaataana ma arag si sharaf loo islaamnimo ah iyo aad ii anfacay baa la ii soo dhoweeyey waxaan ka bilaabay tuulo buraaco garbaari anoo keligay ah ka soo baxay mootaan soo qaatay tuulo burwaaqaan imid cid i joojisay iyo cid ilahaashay midna ma jirto gaari baa la isoo saaray waxaan imid meesha la yidhahdo ceelcadde wax dhibaato ii geystay wax la qaryaa midna ma arag magacay waxaa layiri maxamuud maxamed dacdeedana waxaa weye labaatan iyo shan sano hadda waxaan ka imaaday garbaare marka koowaad waxaan ka galay baardheero baardheero waa laga qaaday etoobiyaan tagay manahaasaan tababar kusoo qaaday muddo intay leeko marka tababarka ayada aad toddoba bilood tababarkay markuu kuu soo dhammaaday kadib xagee lagu keena xamar gaalahaan xerada maslax xerada maslax adu muddo markaan ku jirna qoryaha iyo qalabkanagina loo dhammaystiray halkaas aan ceelbuur iyo dhulkaas siiraan ceelbuur aduu anin laba berimaan joogay markaa guriceel meel dhaha haddana tagnay halkaasa ani gaari ka soo raaca inaan galo waxaa igu dhaliyey adow dowlad fiican iyo wax inay meesha ka jiraan baa moodaayay haddana acbaar markaan la joogay inaysan meeshuu qaablayn baa arkay isaga soo hornoqda haddana hadda maadaama aad degmada yaalaad aad joogto bal ka waran sidii laguu soo dhaweeyey
si fiican baana loo soo dhaweeyey maasha allah wax dhib ana lama aana kulmin maxamed maxamuud aadan waxaan ka imaanay degmada garbaare waan gartay degmada garbaare aad ka timaaday nimankan murtadiinta xageed ka gashood uga biirta waxaan uga biiray degmada baar dheere labada kun toban iyo shantii mar ayaad markaas oo magaaladaas gacankuhaynteeda ay la wareegeen meeshan waa dhallinyarana waan iska ahna waxaanuna aaminay inay meeshan dowladnimo iyo nidaam muslimnimo iyo kadib waxaan arkay wixii la sheegayay inay dhalanteed ahayd ku dhaqanka shareecada islaamkana aysan meesha muddo sagaal sana ah laba sano camal markii aan joogay baan shilkan aan kuu sheegayo jabkan isag wuxuu ahaa shil gaari buu ahaa shilka gaari oo aan galayna burbur baa iga soo gaara burburka asaga habaana caafimaad ligu dir annagoo oo meel marayna waxaa naga hor imaada baashaan liyaha gaari dameerka gaari dameerka iyo gaariga aan wadanay baa markaa isku dhacay lugaha oo ii laalaaday baa markaa karatadii waxaa isku celiyay gaariga sida awgeed baa marka burburka igu soo gaara daryeel iyo arxan iyo ku dadaal xitaa qofka haddii uu ku dhex waxyeelooba ma laha anigana kama arkulay dadkayga unbaa ila daala dhacayay laba sana amase sanad iyo aduu toddoba bilood meelahaasna caafimaadka aan muqdisho aaday waan ku maana kulley daryeel xumo badan waan soo arkay in badan oo ayagoo la dabiibi karo la daaweyn karo caafimaadkoodana wax ka qabad uu leeyahay xibnahooda qaaligaha lagu jaraayo daryeel xumo awgood dadkii uun dhalayuuna kaa dhimanan ma ogey dowladnimo iyo nidaam oo dhimasho leh iyo shareeca islaamina aanu ku arkay kulley intii maqlaysiiyo intii dhogtooda ay furantay waanida ay u furantay waxaan dhihi lahaa howlahaas ayagaa ka toobadkeena dantiina iyo dan islaan iyo diinta xaggeeda midna uma wanaagsane kow haddii diintii aan ku dhalanay kudhaqankeeda waa laga maarmaan kudhaqanka diinta haddii aan waayo awal fakarka aan ka aaminsanaa haddii aan meesha ugu teginoo fakar kaleeta aan ugu tegay iyo ku dhaqan la-aan shareecada islaamka haddii qof weyn baana waxaan waan fahmayaa marka haddii aan ka waayo shareecadii ku dhaqankeedii waxaan go-aansaday in aan howlahan aan ku jiro aan ka toobadkeeno dibna aan islaamnimadeeda ugu noqdo koley aniga aragti ahaan al-shabaab nimanka layihahdo macruuf badan lama ahayn laakiin sidii aan ka aaminsanaa iyo sida aan ku arkay kala wanaagsan shabaab niman dadka qasho oo aan loo dhawaanin oo la ag marin oo sidoodaba meesha aad ku aragta bismillaahi aragti aan ka aaminsanaa dad caadi ah lala sheekaysan kara furfuran habi ah muslimnimadu ay ku dheer tahay diinta ku wanaagsan dhan kastaba marka aad u eegto maasha diintii ay ku xasishay baan u imaaday oo aad u naxariis badan oo soo dhaweyn waa fakarkii aan haystay mid ka duwan baan u imaaday hadda marka maxaad leedahay ragga saaxiibada oo meeshaas lagu khalday oo jooga maxaad fariinta u diray haddii dhegti ilaahay waaniya waansana waxaan leeyahay intii waana maqlaysa ama aniga laftirkayga warkayga inuu gaaro ay macquul tahay toobadu waa furanta shaqada haysaanna daryeelkeedana waad garanaysaa islaamnimadeeda haddii aad shaka ka qabtaanna anaa in cadaynaya kama ajir النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa walaalkeen ismaaciil salaad ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan xubinteena ku bilowno diyaaradaha yahuudda ayaa afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa ay duqimo wuxuushnimo ah ka geysteen qayba ka mid ah magaalada khaza halkaasi oo dad fara badani ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa sagaal xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya koob iyo sagaashan ruux oo filistiiniyiinah halkaay ku dhaawacmeen koob iyo labaatan kale goobaha yahuuddu ay duqaymaha iyo xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax xaafadda lagu magacaabo xayi darj mandiqada nusayraad iyo sidoo kale qayba ka mid ah waqooyiga magaalada khaza xasuuqa ugu daran yahuuddu waxay ka geysteen mandiqada rafax halkaasi oo dad aad u fara badan oo ka badan ilaa soddon iyo shan ruux ay ku shahiideen tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida warbaahintu ay soo bandhigayeen muuqaallo ku aadan goobaha la duqeeyey oo ay daadsanaayeen dadka shuhadada iyo dhaawaca
مالك يا احمد خلينا اخذك يما صبرني يما الله يثبتني صبرنا يما الله يرضى عليك يما الله يسهل عليك يما الله يجمعنا فيكم يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يما الحمد لله يما الحمد لله يما والله اخواتك حلوين وانت انضل منهم يا الله يتقبلكم يا الله يرضى عليك
sidoo kale yuhuuddu waxay maanta duqaymo ka geysteen qayba ka mid a waqooyiga magaalada khaza halkaasi oo dad shacab ah ay ku laayeen warbaahintu waxay soo bandhigayeen diyaaradaha yuhuudda oo duqaynaya dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada khaza bal markaana aan eegno halkee ay maraysaa tirada shuhadada filistiiniyiinta ee ku shahiday cudwaanka yuhuudda waaxda caafimaadka ee khaza waxay sheegtay in tirada guud ee shuhadada filistiiniyiinta ay iminka marayso shan iyo soddon kun iyo siddeed boqol oo ruux inay shahiideen dhaawacun wuxuu iminka marayaa siddeetan kun iyo koob iyo toban ruux inay dhaawacmeen bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin waxay sheegeen in dagaallo culus ay la galeen ciidanka yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday xerada jabaaliya iyo sidoo kale mandiqada rafax muqaawamadu waxay sheegeen in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen yuhuudda dagaaladii halkaasi ka dhacay dhanka jabaaliya waxay sheegeen xoogaga wax iska caabinta inay ku gubeen saddex gaadiidka taangiyada markabaha loo yaqaano oo yuhuuddu ay lahaayeen waxay sidoo kale sheegeen in ay weerar ku qaadeen ciidamo yuhuuda oo lugeynayay kuwaasoo marayay xaafadda lagu magacaabo beytxanuun ee ka tirsan magaalada khaza sidoo kale xoogaga muqaawamadu waxa ay soo bandhigeen galabta inay gacanta ku hayaan oo gacantooda uu ku jiro jaranaal ka tirsan ciidanka yuhuudda kaasi oo madax ka ahaa ciidamada yuhuudda ee ku sugan koonfurta magaalada khaza jaranaalkan ayay muqaawamadu sheegeen inay gacanta ku dhigeen markay bilaabanaysay khaswada duufaanta al aqsa ee toddobadii bishii oktoobar waxayna sheegeen in isagoo dhaawaca ay gacanta ku dhigeen sidoo kale xoogaga wax iska caabinta reer falastiin waxay soo bandhigeen muuqaalo ku aadan howlgallo ay ka fuliyeen saacadihii lasoo dhaafay xaafadda salaaxudiin ee bariga mandiqada rafax ee magaalada khaza waa hagaag xubintii khazana waa naga intaa caawa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil ayuu kaasi ahaa waa tahay dhegaystayaal markanna wilaayada islaamiga ah ee galgaduud xaflad ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowlad diini ah loogu soo xiray qaar ka mid a macallimiinta wax ka dhiga macaahidda qurduba faracyadooda kala duwan ee wilaayadaasi dowradan oo socotay muddo bil ah waxaa macallimiinta lagu barayay qaabka ugu habboon ee wax loo daraaseeyo iyo mawaad uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahi kusoo kordhiyey manaahijta waxbarashada munaasabadii lagu soo xirayey dowradan waxaa kelimaad ka jeediyey marti sharaf abwaano macallimiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud ugu horeyn dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaar ka mid ah macallimiintii dowrada ka faa'iidaystay bismillaahi raxmaan raxiim dowraddan waxay ahayd dowro socotay muddo bil ah waxayna ahayd dowro nashaad iyo muxuu ahay sidii loo hormari lahay macalimiin qaar ka mida macalimiinta macadka qurduba ee loo qabta bay aheeday waxyaabaha lagu qaadanayey ama maxuu ahay laga naqaashayana waxaa ka mid ahaa waxay ahaayeen laba qaybood qayb ah duruq tatriis ama qeybta muxuu ahay sidii ardada usluubka waxbarashooda loo kobci lahayo ama loo hormari lahaa qaabka wax loo barahayo iyo qeybta labaad oo aheeday qeyb ee muxuu ahaa laga niqaashayey ama la qaadanayey mawaad cilmigan loo yaqaano mawaadda tajriibiga sida xisaabta juqraafiga sayniska mawaaddaas bay aheeday runtii macallimiin aada u fahamsanna ay dhigayeen oo waxa weeye dowladda ay bixinayeen waxaan ugu mahad celinaynaa macallimiinteenni runtii sida wanaagsan noogu faa'iideeyey ayaan uga mahad celinaynaa sidoo kale waxaan ugu mahad celinaynaa walaayada gobolka galgaduud oo in macallimiinta tayadooda la wanaajiyo oo ama xooga tadawur lagu sameeyo isku howlay oo soo istaagay iyo maktabka tarbiyada iyo tacliimta oo gundhig u ahaa waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay cid walba oo soo agaasinto hawshan aada iyo aada u wanaagsan waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah u saaro annagana waxaan codsanaynaa insha allahu mar walbaba in ayadoo kale sida hadda tadawurkan iyo waxaa waaye naqashadan noola siiyey iyo mawaadan in noola soo celceliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكالي نقد قدد مسلمين إن أنت أكدب دوردان وما أنت هل كان نقصه قبل قبل الله سبحانه وتعالى نو سورة قليي أنه سو لغنيني دورة مدبلة أيام أمهات علنينا kasakow allah subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay sida macalimiintii dowladda bixinaysay iyo maamulkii ka sarreeyay ee soo agaasimay intaba waan u mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala ha ka ajarsiiyo ayaan leenahay intaan ka gadaal dowladda waxyaabaha aan ku qaadanay way fara badnaayeen waxaana ka mid ahaa maadada culuumka ama sayniska weliba qeybteeda biolojiga sidoo kale maadada riyaadiyaadka ama xisaabta ayaan ku qaadanay ilaa dugso dhexe sidoo kale waxaan ku qaadanay maadada juqraafiga isagana sidoo kale ilaa dugso dhexe sidoo kale waxyaabaha aan qaadanay waxaa ka mid ahaa dhuruqu tadriiska sidii waxaa weeye daraasada amise macalinka raba inuu wax daraaseeyo amise ardo wax baro qaabkii uu u daraaseyn lahaa sidoo kale waxyaabaha aan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa muxaadaraad waxaa weeye tawciyo ah ayagana meesha ka soconayay marka intaasi ayaan halkan ku qaadanay allah subxaana wa tacaala hanagu anfaco aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay dowladan runtii waxaa la dhihi karaa dowladan wakhtigeeda ay kusoo aaday waana dowlo waxay ahayd loo baahnaa markana waxaad maqli doontaan abwaantaakow macalin ciise oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed oo kelimad kooban xafladdaasi ka jeediyey runtii waa farxad waa wax lagu farxa waxaa ugu sii farxad badana ilaahay rasuulkiisa amarkiisa qaat amarkooda qaatay marka aada iyo aad aan ugu faraxsanahay waa runtii wax isha caafimaad qabta ku ilmooto farxad awgeed anigana ku dhaqaaqama insha allahu waqtiguna wuu iska gaaban yahay rag badanna wuu u fadhiyaa warka kaliya uun afartoo kelimood amba labadoo kelimodood oo ku saabsan hadda waxbarashadu nacfiga ay leedahay hadday diinta islaamka ku salaysantahana ayna ku sii jirinin kuwa maadiga bartayaaba xoogaa la yidhahda waa aqoon-yahana la yidhahda ka waran qofkii kitaabka ee sunnada baratay ee fiqi usuulu fiqi baratay ee haddii ilaahay kuu roon yahay isheege waa naf ku irmaa weligiisaan kaa gurayn oo la maalayo ilaahay kama fidneeyo waa farxad gooniya hoos haddana sii gooniya haddana sii gooniya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaad noqotaan kuwii waxay doonayaan hadafkoodii gaara dadka aan hadafkaasi iku wili aan sii weelan inay wax bartaanna dee usii irmaanaado usii lisa aqoontooda ikuna sii mataqaanaa caruurtooda dambe haddii xataa ikii gaboobeen iyukuna dhabahaad marteen iyukuna ay soo maraan marka macalimiintu aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waan uga mahad celinayaa insha allahu tacaala haddana ku dhaqaaqamaa bismillah ardaygii aqoon diiniya ayaa edeeba luu yeelay nyaawodii kordhiyay jamaacadaaday ee isgoolkii hoos iyo kan sare alyaar ugu baasay yaa kii aqoon gabahoon orodba yeelaynin isgoolkanaan maqalo hadduu aragya yaabaya ee iriya geelunku dhaqa oholigan buura indhoolaya waxay kala yihiin arag mid loo yeele indhooliyo waxay kala yihiin arag mid loo yeelay igaarkii ulweyn qaatay oo saca aroorayo ishaaceel haddii uu taagaanee aalyar shuubanaya ee aslaaxa beereed fashe badar ku weeleystay iyo kii islaamkan bartay ee aaminku ahaaday axaadiista nebigana yaqaan ebeedu noolkiiba afar boqol qofood nuu fadhiidee laga aqroonayo indhoolaya waxay kala yihiin arag mid loo yeele islaamka qof yaqaan iyo ma eka umiyaan dhaaweyn islaamka qof yaqaan iyo ma eka umiyaan dhaaweyn waa tahay marka ugu dambaysana waxaad maqli doontaan kelimad baraarujin ah oo halkaas uu ka jeediyey sheekh cabdulaahi abuuqaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا الله سبحانه وتعالى أيها أمهد إلينا الله سبحانه وتعالى نوافجي إن أسقى عاودنا إيه، بعد الله سبحانه وتعالى وها أمهد إلينا يا إيه، حضورك أما إيه، دتك كسو قيب قاتي مجمع كان أما مناسبة حضورك دتك كسو قيب قاتي ee, si fiicanna runtii u dhegeysanaya kalimaad ka baxaayo ayaa u mahadcelinaya Ee, waxaa kale u mahadcelinayaa mucalimiintii mudarisiintii dowladan maanta gebagabada noo ah oo runtii dadkii bixinayay duruustaasi ee, waa u mahadcelinaya jazaahumullahu khayra jazaa waxaa kale u mahadcelinaya dalabadii ma maaragtay mucalimiintii oo dhegeysanaysay ee, dowladaasi oo aad iyo aadka muhiimka u ahayd muddadaasay u sabraysay fadhidayn waa u mahadcelinayaa saad ogtihiin maanta waxaa u fadhinaa khitaamkii ama gebagabadii dowradii aan ugu talagalnay mucalimiinta maraakista qurtuba wilaayada galgaduud ee runtii degmooyinka kala duwan ka kala yimid ee dowradaas oo ahayd dowratu tanshiit wa tatwiir ragga maaragtay sabuuradda iyo jeestada gacanta ku hayo ummaddaas ee waxbaristeeda iyo tacliimteeda iyo maaragtay ogoontooda iyo tarbiyadooda u taagnaay in ayaga naftooda hoogoo la tanshiidiyo ayaa looga talagalay Ee, mawaadiicda markaasi dowladan laga gutayna waxaa ka mid ahaa ee, mawaad muhiim ah aad iyo aad looga baahan yahay Ee, mawaad tajribiya iyo almawaad alijtimaaciya culumtii ayaa la qaatay xisaabaadkii la qaatay sidaas oo kale maaragtay ee, juqraafigii Ee, waxaa kale laga qaatay ee, duruqu tadriis dowladaas runtii muddo bil ayay socotay si fiican base walaalihii oo gacanta ku hayay ay ku warrameen si fiican baa looga faa'iidaystay hadafkeedii ulajeedkeedana wuxuu ahaa in marka waxbarista maaragtay ardada dhigata macahida qurduba walaayadan maaragtay la hormariyo macallinka markii isaga oo runtii ogoontiisii ay dhisan tahay ama kor loo qaado ayaa ardadiina kor u kicin karaa qadiyada marka hadafka saasuu ahaa waxaynu ka soo aaday wakhti ee ardada fasaha ay ku jireenoo iyo macalimiintaba ee bilihii ugu dambeeyey ee haddana ay furmi doonto waxbarashadii ee sanawiga ahaa waxaan markaa u dardaarmayaa in la dhaqangeliyo guud ahaan mucalimiinta iyo maamuladaba ee korna loo qaado waxbarashada maaragtay ee macaahidaasi ummadda ee maanta waxa waaye ee dagaala lagu jiraa gacanna codowgii iyo maaragtay nimanka horarka ah gaalada ah ayaa lagula dagaalamayaa ee shaqooyinkii kale iyo bulshadeedna waa ay socdaan si tacliimtii dacwadii sidaan ay u socdaan marka qof walbana meeluu ku aadan yahay meeshuu ku aadan yahay in si fiican ugu soo dhalaalo ee maaragtay gaar ahaan ubadkeenna iyo caruurteenna inaan ku tarbiyeyno diintaas islaamka ee runtii annaga maanta waxaan nahay ummad oo iska filan jaanib kastaba oo maaragtay hadday tahay amnigeeda iyo nidaamkeeda iyo haddii ay tahay waxbarashadeeda iyo dacwadeeda ee nolosheeda iyo maaragtay iqtisaadkeeda ummadda muslimiinta waa sidaasi saasana loo taagan yahay walaayaadka islaamiga ay ku taagan yihiin marka jazaakum allahu khayran intii maaragtay door iyo kaalin ka qaadatay ilaahay subxana wataala miis- fii miisaani xasanaatihim ilaahay u saaro waxaan isku ognahay marka insha allahu tacaala ee doorka cusub oo waxbarashada iyo ay furmayso iyo dadaal aan isku ognahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa faareebka wararka waaad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xiga noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ففخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا